والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم suuradan waxaa ku soo arooray qisas badan oo min qisas اlambiyaa ambiyada qisaskoodii ka mid ah lix qiso ayaa suuradda ku soo aroortay qisadii labaad baan ku jirnay qisatu nuux wa qisatu ibraahim wa qisatu muusa wa haaruun waa qisadii saddexaad qisatu ilyaas qisatu luut iyo qisatu yunus marka waa lix qiso qisadii nabi nuux baan ka soo baxnay waa qisadii koowaad ah qisadii labaad baan ku dhex jirnay waa qisatu ibraahim nebiyullaahi nuux oo abu yacni aadamu saqiir la yidhaahdo awalu rasuulin arsalahu llahu subxaanahu wa tacaala rasuulkii ugu horeeyey ee ambiyada lasoo diray buu ahaa qisadiisa inkastoo ay suuraddan hadda lagu soo gaabiyey meelo badan buu laakiin qur-aanku soo celceliyey qisatu nuux wey nabigii ambiyada ugu cimriga dheeraa ee yacni nabigii ugu horeeyey rasuulkii ugu horeeyey ee lasoo diray ahaa waxaa markaa ku xigto qisadii labaad ah qisatu ibraahim nebiyullaahi ibraahim oo asaguna dee khaliiluraxmaan ah aadna u fadli badnaa oo ambiyada yacni ululcasmiga fadliga badan ka mid ahaa wuxuu ahaa yacni rasuulkii ilaahay uu ku fadilay inuu dhiso xaramka kacbada dhisay buu ahaa xaramkana xarameeyey buu ahaa abu yacni abuna ibraahim khaliiluraxmaan yacni rasuulka lagu xusuusto weeye manaasigta yacni xajka ama aahaarta acmaajka xajka inta badan asagaa iyo ehelkiisii baa looga dayanaya macnaa uu sameeyey waa la imtixaamay waxaa lagu imtixaamay in uu gowraco ilaahay wuxuu weydiistay owlaad wanaagsan markii walad saalix ah qulaam yacni xaliim ah oo sabar badan yaa loo hibeeyey waxaa lagu imtixaamay inuu gowraco inuu gowraco imtixaankiina wuu ku gudbayo amarkii ilaahay buu fuliyey nabi ismaaciilna waa la furtay oo bidibxin cadiim baa lagu furtay wan weyn baa ilaahay usoo jibriil uu la soo degay oo keenay oo lagu furtay marka imtixaankii markuu ku baasayna wuxuu noqday dee khaliil raxmaan allaha raxmaana khaliilkiisii buu doortay wey yani yuu ka dhigtay wey marka qisatu ibraahim baan ku jirnay nabiyullaahi ibraahim qoomkiisii markuu yacni dagaal iyo dacwad uu kala hor yimid oo asnaamtoodii uu jejebiyey ayaguna ay isku dayeen inay dhibaato u geystaan derbi bay dhiseen dhirirkiisu uu yacni soddon dhudhun yahay ballarkiisuna uu yahay labaatan cishruuna diraac uu yahay oo weyn bay sidaa u wareejiyeen dab aada u xoog badan bay ku- ay ku shideen marka halkaasaa lagu tuuray nabiyullaahi ibraahim axadkii wuxuu ahaa yacni ugu horreeyey ee ilaahay dartii loo cadaabay oo loo gowracay yacni loo qaawiyey oo haddana lagu tuuray dabka ayuu ahaa ilaahay baa badbaadiyey maxaa yeele ilaahay wuxuu ku ammaanay id jaa'a rabbahu biqalbin saliim qalbi saliim uhuu ilaahay ula yimid subxaanahu wa tacaala marka goormuu la yimid id jaahu biqalbin saliim waqta dacwati ila allah ilaahay markuu dadka ugu yeeraya qalbigiisu saliim buu ahaa oo yacni dacwadan uu dadka ugu yeerayo iyo cibaadada ugu yeerayo ikhlaas qalbigiisu wax kale kuma jirin tafsiir labaad waxa weeye id jaaءa rabbahu biqalbin saliim xiina ulqiya fi naar marka naarta lagu tuuray waxba iskama bedelin qalbigiisa waxba iskama bedelin ilaahay buu ku kalsoonaa ilaahay dartii wixii usoo gaarana raalli buu ku ahaa wuxuu ilaahay u qadaray inuuna gafaynina wuu ku kalsoonaa marka waxaa la wariyaa jibriil baa u yimid markii lagu la rabay in naarta lagu tuurayo markaasuu wuxuu yidhi ma u baahan tahay kaalmo xaajo ma leedahay adiga waxba xaajaha kaama lihi buu yihi laakiin ilaahay xaajo waa ka lehay ilaahay xaajo waa ka lehay oo dee yacni cadow baan ishaynaayo aan gacantooda ku jiraayo oo doonayana inay dhibaato igu sameeyaan haddaba ilaahay bari buu yidhi haddana waxaa u yimid baa layidhi mika-iil oo yacni malaga roobka iyo ilaahay u u wakaashee malaa'igta ka mid ah madaxda u ah dabkan ma damiyaa gebigiisa dhanba yacni roob intaan kusii daayo waxba adiga kaagama baahni oo yacni gargaar iyo xaajo aan kaaga baahnay ma jiro waxay ku yidhahdeen marka ilaahay bari oo aada yacni addoon cajiibaa tahay ilaahay bari inuu dhibkooda kaa badbaadiyo cilmuhu bixaali aqnaanii can su-aalihi ilaahay inaan baryo waxaa iga kaafinayso ogaanta wiyo ogyahay ilaahay waxba kama qarsoono xaaladaan ku suganahay iyo sidaan ahay ilaahay wuu arkaa marka hoggaansan dhab ah iyo qalbi saliima buu ilaahay oola yimid marka id jaahu biqalbin saliim waa markaa dabka lagu tuuraya marka dabkii baa lagu riday waxaa la yidhi markaa eelu samihii malaa'igtii iyo wuxuustii ardada ku noolayd oo dhan yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bariyey ilaahayow addoonkaagii wanaagsanaa ee diintaada dadka ugu yeerayay dhibkaana lagu samaynayaa gargaar buu u baahan yahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala adinka hadduu waxaan kaga baahan yahay u gargaara haddii kale iska dhaaf adinku ha gelina hawshaas khaliilkayga anigaa oge iska daayey marka dabkii awoodda unbaa laga siibay qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim dabkii waa lagu tuuray laakiin waxba ooma dhimin waxba ooma dhimin marka taas waxay usii ziyaadisay yacni iimaankiisii unbaa kusii ziyaadaya maxaa yeelay qofka mu'minka ah marka yacni ilaahay uu ayido mucjizo la siiyo karaamo la siiyo yacni wuu yani waxaa sii xoogaysanaya iimaankiisii tawakul kalsoonaanta ilaahay uu u kalso- ku kalsoonaada unbaa sii ziyaadaysa wey marka asagoo dabkii lagu riday dabkiina uuna waxba dhibaato a yeelin durkii baa laga qaaday waxaa dhib kale oo dhan awood ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo idan ilaahay unbuu wax ku dhibayaa mooyaane haddii dhibka laga siibo waxa dhib kale asagoo sidiisii ku baaqi ahoo sidiisii ah yuuna haddana waxba dhibayn yuuna waxba dhibayn marka nabiyullaahi ibraahim waa la imtixaamay ilaahay markuu weydiistay inuu walad saalixa u hibeeyo waa loo hibeeyey wiilkii ugu horeeya u dhashayna wuxuu ahaa isxaaq buu ahaa qoomkiisii yacni meeshan la yidhahdo baabil ardu baabil la yidhahdo dhulkan ciraaq ku taallo agagaarka mawsil agagaarkeeda ah halkaasay qoomka deganaayeen marka wuu t- marka imtixaankii markii ilaahay ku badbaadiyey oo naarta uu ka badbaaday wuu baxay markaa shaam buu aaday waa amar ilaahay inuu dadkan yani hadday yani asnaamtan iyo waxa xunun cibaadadan ay keyrka ilaahay caabudaya ay ku dhagan yihiin ilaahay dartiibuu oga haajiray markaa uu ka tegay wuxuu markaas yani markuu ka tegay uu ka tegahaye uu guursaday saara oo nebi isxaaq hooyadii ah oo adeerkii uu dhalay ilmaadeer ay ahaayeen ayuu markaa guursaday oo rumaysay iyo nabi luud oo markaa adeeru u ahaa walaalkii uu dhalay nabi luud markaa markuu baxay asaga uu yani halkaa aaday wuu hijrooday markaa wuu hijrooday markuu hijrooday waxaa loogu bishaareeyey biqulaamin xaliim xaliim biqulaamin xaliim marka wiilkii ugu horeeya u dhashay wuxuu ahaa ismaaciil bu ardu masar buu tegay nin jaa'ir ah oo yacni yaa ka talinaya markaa masar haystay oo nin kasta oo yacni gabar qurux badan ay la socoto wuu ka qaadanayaa hadday xaaskiisii tahay wuu dilayaa laanna ninku kama suurtagalayso xaaskiisa haddii laga qaato in asagana uu iska joogo iska noolaado yacni uma badno dhib baa ka imaanaya ninka haddii reerkiisa laga qaato xoog looga qaato walaashii hadday tahay wuu ka qaadanayaa wuu iska daynayaa ma dilayo laakiin hadday xaaskiisa tahay wuu dilayaa markuu dilo kadibna gabadha isagaa qaadanaya nabiyullaahi ibraahim markuu masar galay saaraa la socotay oo gabadh aada u qurux badan ahayd intay uun gabarh quruxsan tahay jamaal leedahay baa ilaahay qurux buu ilaahay siiyey marka waa loo sheegay waxaa la yidhi nin baa soo galay gabadh yacni aada u qurux badan gabdhaha adduunyada ugu quruxda badan wato marka u yeera buu yidhi wuu u yeeray markaa wuu tegey wuxuu yidhi gabadhan kula socoto maxay tahay waa walaashay buu ku yidhi waa walaashay markaana wuxuu fiirinayaa ukhuwada diinta ukhuwada diinta ayuu fiirinayaa oo diintay walaalo ku yihiin marka wuxuu yidhi wuu soo markaa nebi ibraahim wuu soo fasaxay gabadha wuxuu yidhi xaaskiisa ha la ii keeno nebi ibraahim markuu soo laabtay saara wuxuu ku yidhi ninkan jabbaarka ah yacni xaaladiisu waa sidaas yani gabdhaha ma daayo quruxsan hadduu arko wuu qaadanaya wiilkaa weydiiye waxaan ku idhi waa walaashay diintaan walaalo ku nahay haddii uu ku su-aalo adiguna ukwadaa walaalnimadaa un sheeg nabiyullaahi ibraahim cibaaduu iska galay in ilaahay uu badbaadiyo ninkan jaa-irka uu ka badbaadiyo isagii iyo ehelkiisa marka saara markii loo geeyay ninka jaa-irka ahaa ilaahay bay bariday waxay tiri ilaahayow haddii aan ku rumeeyey rasuulkaagana aan rumeeyey aana iska ilaaliye xumaan oo badankayga xumaan aan ka macsiyo iyo xumaan aan ka ilaaliye ilaahayow ninkaan jaa-irka iga iga xifdo iga qabayta marka markii loo saaro gurigii loogu geliyey wuu damcay markaa gacantuu usoo taagay gacanta markuu sidaa ugu soo taagay qalal baa ku dhacay marka wuu qalalay wuu gagabay gagaba halkaas ku dhacay ilaahay bay barida waxay tihi ilaah waa igu dilin hadduu dhintana waxaa la odhanayaa iyadaa dishay haddana waan waa nalagu dhagayahay ilaahw ha igu dilin wuu soo istaagay haddana xanuunkii baa ka tegay mar labaad buu isku dayay sidoo kale u noqday mar saddexaad buu isku dayay sidoo kale saddex jeer markaysaa ku dhacday yuu markaa u yeedhay shaqaalihiisii buu u yeedhay iyo kuwii yacni khudamada khaaska u ahaa wuxuu yidhi idhaafiya gabadhan qof bini aadana iimiinna keenina shaydaan baad ii keenteen idhaafiya marka wuxuu soo siiyey marka haajaro umu ismaaciil wuxuu yidhi haajaro gabadha gabadhanna wado khaadimad ha kuu noqotee khaadimad ha kuu noqotee ayadoo marka socotay u timid oo faraxsan nabi ibraahim gabadhii khaadimadda ahaydna wadato marka waxay tihi ma og tahay yaa nabiga ilaahayow ilaahay faajirkii inuu sharkiisa iga xifdiyey saas waa ku dhacday gabadhanna waa isoo siiyey akhdamanii waliida gabadh khaadimadana wuu isoo siiyey marka dee ilaahay buu ku xamdiyey khaliiluraxmaan ilaahay wuu xifdinayaa asaga iyo ehelkiisaba ilaahay wuu xifdinayaa gabadhii markaa waxay siisay ibraahim waxay tihi, gabadhan maadaama aniga uu soo siiyey ee gabadh khaadimada tahay adaan kuu hibeeyey adaan ku siiyey qaado marka saara marka waa zawjadiisii haajarana markaa waa khaadimad marka waa suriya wey marka labadooda labadooda marka haajara marka markiiba uurooday uur bay yeelatay ismaaciil bay dhashay marka wiilka loogu bishaareeyey qulaamka xaliimka ee ugu horeeya u dhashay wuxuu ahaa nabi ismaaciil midka la gowraca gowraca lagu amrayna waa asaga sida yacni qur-aanka nudqi yani ka muuqata yani nadmigiisana sidaasaa rajaxayso inkastoo la yidhahdo isxaaqana la sheego isxaaq buu ahaa iyo ibraahim iyo ismaaciil buu ahaa laakiin sida u badan yihiin nusuustu waa inuu ahaa isxaaq ee ismaaciil inuu ahaa nabi ismaaciil inuu ahaa marka markay haajaro dhashay ay wiil dhashay nabi ibraahim markaa wuxuu jiray lix iyo siddeetan sano kuu ismaaciil dhalanaya markuu isxaaq dhaglanhayena wuxuu jiray sagaashan iyo lix sano ayuu jiray qaarna waxay wariyaan inuu boqol iyo wax jiray oo saaraa jirtay sagaashan iyo samti asna boqol iyo samti uu jiray markaa laba waayeel bay ahaayeen marka saddex iyo toban sano ka weyn yahay ismaaciil baa saddex iyo toban sano weyn oo isxaaq ka weyn saaro marka way ku masayrtay gabadhii way maseyrtay oo yacni labada gabdhood oo la isla qabo daa'iman yacni midda haddayna gabadha owlaad lahayn waxaa qalbigeeda gelayo midda ilmaha leh unbuu kaa jecel yahay ninku taa ninku gabadhaasuu jecel yahay laanna owlaadda yacni yaa jiidanayso waa tamrat lfu-aad weeye owlaadu marka gabadha ilmaha leh ayaa maxabada yacni xaggiisa u ilanaysaa taasaa qalbiga gashay marka way ku masayrtay marka nabi ismaaciil iyo hooyadii haajaro haajara iyo wiilkeedii oo yar waa kii soo qaaday ee xaramka keenay halkaana kaga tegey nabiyullaahi ibraahim marka wiilka lagu amray inuu gowraco waa ismaaciil wey fabasharnaahu waan u bishaaraynay biqulaamin xaliim baan ugu bishaaraynay xaliim baa ilaahay ku magacaabay xilmiga yani wuxuu ka suuroobaa qofka qofka weyn yani saddex bishaaro ayaa aayadda ku sugan baa laleeyahayo wiil inuu helayo wiilkaana waa wiil xaliim ah xaliimku yacni laba macnuu xumbaarsan yahayo xaliim qofka caqliga yeeshay baa la yidhaahdaa oo toddoba jir ilaa kow iyo toban jir labiyo toban jir markii cangu muraahiquu gaaro ama uu caqligu yeesho wax kala garto kaasaa lagu tilmaamaa ilmaha samigaa laguma tilmaamo xaliim marka inuu weynaanayana waa bishaaro labaad oo loogu bishaareeyey bishaarada saddexaad inuu xaliim noqon doono nin dulqaad badan inuu noqon doonona saddexdaa bishaaraba ayada wey way kulmisay wey falamaa balaqa macahu sacya markuu weynaaday sacyiguna gaba yacni canugu markuu aabbaha raaci karo waa markuu weynaado toddoba jir buu ahaa labiyo toban jir buu ahaa inta waa la yidhaahdaa markuu aabbihiis raacayo ee hooyada agteeda laga wadayo waa markuu canugu caqli yeesho ee tamyiis uu yeeshee wax kala garta weeye Ah. falamaa balaqa macahu sacya qaala yaa bunay innii araa fi lmanaam oo markuu la tashanayo dee waa canug tamyiis le wax kala garanayo wey innii araa waxaan arkay fi lmanaami waxaan ku arkay annii adbaxuk fandur maadaa tara qaala yaa abati ifcal yaa abati aabbow ifcal samee maa tu'mar wixii lagu amray satajidunii in shaa allahu min asaabiriin xilmigiisi baa markiiba ee loogu bishaareeyey dee ah, ayaa markiiba ka muuqatayo waan sabrayaa in shaa allah waxaad ogaan doontaa min asaabiriina inaan ka mid noqon doono falamaa aslama ibraahiim iyo ismaaciil markay hoggaansameen oo nebi ibraahim wuu sal- wuu sallimay oo yacni sallama ibnahu lidabxi falamaa aslamaa way hoggaansameen way isdhiibeen wixii lagu amray buu ibraahim ku dhawaa ku dhaqaaqayo sallama ibnahu lidabxi wiilkiisi inuu gowraco go-aansaday ku dhaqaaqay wa ismaaciilna sallama nafsahu naftiisii wuu diyaariyey haddaba aabbihii uu ku riyooday inuu gowraco ru'yada ambiyaduna dee waa waxyi oo waa xaq Ah. falamaa aslamaa markay hoggaansameen oo isdhiibeen oo watallahu uu seexiyey liljabiini dhinac buu u seexiyey marka wax la gowracayo dhinac baa loo seexiyaa dhabankaa dhulka dhinac loo dhigaa markaasaa lo- lagu istaagaa weliba lugaha ama looga istaagaa markaasaa la gowraca soo maa watallahu talla ibraahim wuu seexiyey adjacahu weeye darabahu cala alardi dhulku sidaa u dhigay oo ku dhuftay hu oo ismaaciila liljabiini buu u seexiyey dhinac buu u seexiyey marka inuu gowracu doonaya wanaadaynaahu an yaa ibraahim marka markaasaan u dhawaaqnay baa ilahay leeyay taa ka horeysay wuxuu ku yidhi nebi ismaaciil yani waxaa la wariyaa wuxuu yidhi abow yani markaad igowracayso xarig soo qaado lugaha iyo gacmahaba iga xir si ay intaan kugu rafto dhiigga una kuu gaarin aniguna ajirka una iga nusqaamin Ee, mididana si fiican u afayso Ee, wejigayga iska leexa wejigayga ha dhowrin haddii aad wejigayga dhowrta raxmad baa xoogaa ku galaysa gacantaadu tabar yeelan maysa birtoo aflena si fiican ii mari si aan mowdka uga raaxayso la-anna mowdku wuxuu leeyahay shiduu leeyahay hooyadayna igu salaan qamiiskaygana haddaad u geyn karto hooyaday u geen si ay ugu sabarto wey si ay ugu sabarto marka nabiyullaahi ibraahim markii eh, wiilka isku waafaqeen arrintii oy inay macnaa ay sii soc- ay sii socdaan Een, shaydaan baa markaa soo weeraray wuxuu yidhi yaa ibraahim ma waxaad doonaysaa inaad yani wiilkaaga aada gowracdo barta wuxuu ka soo bilaabaa la yidhi hooyadii hooyadii buu ka soo bilaabay wiilkaagii aawo ismaaciil aabbihii buu raacay ayna dahaba bi xaguu xaguu la aaday meelahan bannaanka iska aadeenoo qoryo iyo waxaa soo guranaya maya inuu gowracu u waday wiilkaagii ma og tahay huwa arxamu min dalika calayhi wuu uga naxariis badan yahay inuu wiilkiisa gowraco see u gowracaya soo asaba ma dhalin markaas wuxuu ku yidhi wuxuu sheeganayaa ibraahim inuu rabbigii ku amray inuu wiilkiisa gowraco amar ilaahay hadduu yahay amarka rabbigii inuu fuliyo waa waajib ay ku tahay hooyadii waxba yacni inuu ayada fidneeyuu doonayay xaggeeda waxba waa ka soo waayay wiilkiibuu haddana aabbaha inuu ku gowracuu doonaya oo muxuu ii gowracayaa wuxuu leeyahay ilaahay baa wuxuu igu amray inaan wiilkayga gowraco amar ilaahay hadduu yahay amarka rabbigiis inuu fuliyo waa waajib aabahay anigana diyaar baan ugu samrayaabul ibraahim buu markaa iyuu markaa haddana inuu waswaasiyo ibraahimow wiilkaagi miyaad gowracay seed u gowracaysaa ibnigaaga marka dhagaxuu markaa qaatay oo markaa ibraahim nabiyullaahi ibraahim shaydaankii marka wuu rajmiyey dhagxaan buu ku tuuray wey meesha cadcada ramjiga yani buraha la garanayo waa halkii yani shaydaanku uu doonayay inuu maaragtay naxariistii waalidnimo iyo xubbigii yani waladka inuu ku waswaasiyo amarka ilaahay uga waswaasiyo marka dhagxaantaasuu ku tuuray uu rajmiyey markaa falamaa aslama markay hoggaansameen oo watallahu uu seexiyey liljabiini dhinac uu seexiyey ibraahim wiilkii uu seexiyey wanaadaynaahu waan u dhawaaqnay ay yaa ibraahim qad sadaqta ru'ya inaa kadalika najzi lmuxsiniin ay yaa ibraahiimu yaa ibraahiimu ibraahiimow qad sadaqta ru'ya ru'yadii waad rumaysay yacni waad ka run sheegtay wey wixii ru'yada lagugu amray waad fulisay qad sadaqta ru'ya maxaa loo yidhi inuu wiilkiisa gowraca la amray mana uusa gowracin weli muusa gowracin ma uusa gowricin oo ilaahay ma doonin de ma idmin inuu gowraco laakiin intii awoodiisa ahayd waxba ma reeban ibraahim isagu inuu wiilka gowra saddex jeer buu midida yuu soofaystaa layidhi mar walba waa markii waxba ma goynaysa meeshii waxay noqotay nuxaas bay noqotay bir baa yacni lagu dhajiya dhinac kasta hadduu kor ka mariya inta ka mariya midna ma goynayso marka saddex jeer markuu soofaystay waxba goynaynin jibriil baa markaa la soo istaagay wan aada u weyn oo jannada laga keenay markaasuu takbiirsaday waana loo dhawaaqay ibraahim marka wankii buu qaaday wankii buuna gowracay markaa qad sadaqta alru'ya qad sadaqta waad rumaysay oo waad ka run sheegtay alru'ya ru'yadii innaa annagu kadaalika sidaas sida yacni aan ku abaalmarinay oo amarkii ilaahay markaad qaadatay aan kugu naxariisanay ismaaciilna aan u furanay ee aan ugu furanay yacni madbuuxaas wankaas weyn ee la gowracay kadaalika saasaa najdi lmuxsiniin muxsiniinta saasaan u abaalmarinaa baa ilahay leey dadka wanaagga sameeyo amarka ilaahay qaato wax walbaba ka hormariyo saasaan u abaalmarinaynaa baa ilaahay leeya inna haadaakan lahuwa albalaa'u imtixaan weeye almubiinu oo cad weyn imtixaan weyn baa la imtixaamay nabiyullaahi ibraahim laakiin dee darajada khaliilnimada darajat lkhul ayuu ku gaaray khaliilnimada khaliiluraxmaan ayuu noqday nabiyullaahi ibraahim oo la yidhaahdaa nin deeq badan buu ahaa abu dayfan weeye yani qofkii awalu man daafa yani adaafa yani yani diyaafa qof martiqaad sameeyey asagaa ugu horeeyey oo kii malaa'igta dee martiqaadka u sameeyey malaa'igtii u bishaaraynayey isxaaq dhalashadiisa ugu bishaaraynay qoomi luud yani kuwii inay halaagaan doonaya ilaahay usoo diray bu ahaa uu marti qaaday de dibi weyn buu usoo gowracay oo markiiba dee soo shiilay oo isagoo lasoo solay oo aada cajiib ayuu u keenay wey marka nin deeq badan buu ahaa oo martida sooro fadaaishiisi bay ka mid tahay khaliiluraxmaan buu ahaa yani uu leeyahay ilaahay uu ku fadilay nabiyullaahi ibraahim inaa anagu kadalika sidaasa najdi lmuxsiniin muxsiniintan ku abaalmarina ina haadakan lahuwa albalaau imtixaan weeye almubiinu oo cad wey waa imtixaan iyo ibtilo weyn oo aanu ku imtixaanay weeye almubiinu wafadaynaahu ismaaciil waan furanay bidabxin bimadbuuxin yani madbuux la gowraco ayaan ku furanay cadiimin oo weyn wey wan weyn yani waxyaalaha jannada laga keenay adduunyada la keenay buu ka mid yahay kab kabsha ismaaciil wankii nabi ismaaciil lagu furtay iyo xajaru aswadka iyo naaqatu saalix iyo yani casaan buusa iyo waxyaalaha jannada laga keenay ayay ka mid yihiin wey wafadaynaahu waan furanay bidibxin baan ku furanay bimadbuuxin mid la gowraco cadiimin oo weyn wa taraknaa calayhi fi laakhiriin wa taraknaa waan yeelnay calayhi calaa ibraahim fi laakhiriina ummadihii dambe alaakhiriin man yaati bacdahu waye sana'an xasanan يعني أمان وناكسن بان أيالني سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم وان يالني مده قف كستا يعني وأمان يا قف كستا وحليه أنا على دين إبراهيم على ملة إبراهيم بانا هاي قف لا أركو وجعليه آه قف لا أركو يهود وحيلين على ملة إبراهيم عليه السلام nasaartu waxay leeyihin calaa millati ibraahim yacni qolo kasta oo wax sheeganayso nebi ibraahim bay unaso sheeganayaan marka waa jaceyl ilaahay uu ku abuuray yani dadka uu ku abuuray qalbigooda ammaan baa loo yeelay yani adduunka yani intuu taagan yahoo dhan ammaan yani ahanaa ljamiil ammaan wanaagsan baan u yeelnay wa taraknaa waan yeelnay calayhi dushiisa calaa ibraahim fi laakhiriina ummadihii dambeeyey salaamun calaa ibraahim salaamun nabadgelyo calaa ibraahim ibraahim dushiisa ha ahaato kadaalika saasaa najdi lmuxsiniin muxsiniinta kuwa wanaagsan ee wanaagga sameeyo saasaan u abaalmarinaa baa ilaahay leeyahay innahu ibraahim min cibaadina addoommaheenuu ka mid yahay almu'miniin ee ilaahay u hoggaansameeyo iimaanka dhabta ah iyo ikhlaaska lahaa wey وبشرناه وان بشاريني بإسحاق إسحاق بان أغو بشاريني نبيا حاله يهي من الصالحين حاله كمل مركا كذب بان أغو بشاري قرآنكو يعني وعطسنا يا مركا لا امتحامي كذب ويلك قور على يري كذب يا إسحاق لوغو بشاري فقرآنك يعني سيدا كم وغاتنا دويسا وحاوي ويلك لوغو أمري وحوها إسماعيل ويلك أمركا هيستا إسماعيل بوها meesha lagu amray ee lagu gowracay inuu xaramka ahaana te taas waa laysku waafaqsan yahay meesha gowracu ka dhacay ee lagu amray uu ku sameeyey ficilka uu ku sameeyey waa maka nabi isxaaqna maka ma imaanin marka markii uu imtixaankii ku gudbay kadib ayaa isxaaq loogu bishaareeyey isxaaq baa loogu bishaareeyey saddex iyo toban sano ka weynay ismaaciil baa saddex iyo toban sano weynaa wa min waraai isxaaqa yacquub baa le isxaaqna yacquub buu dhali doonaa baa lagu yidhi oo kasii dambeeyo wiilkiisi baa loogu bishaareeyey wiilku awowgu ahaana waa loogu bishaareeyo inuu yacquub dhali doonana labadu bishaaradii waa laisu raaciyo wey wabasharnaahu waan bishaaraynay biisxaaqa isxaaq baan ugu bishaaraynay nebiyan xaaluu yahay min asaalixiin inuu nabi noqon doono dadka wan wanaagsan ee darajada weyn lena uu ka mid noqon doono na waa loogu bishaareeye wey وباركنا وان بركيني عليه على إبراهيم بان بركيني وعلى إسحاق إسحاقنا وان بركيني ومن ذريتهما ذريته ذو حكم ذا محسن مد محسنة مؤمن هو وناسن وظالم لنفسه من نفسه سظلمنا وكو قال وبكاء كواس كاسو مبين عدوي وباركنا وان بركيني عليه على إبراهيم بان بركيني وعلى إسحاق إسحاقنا وان بركيني barakada nabiyullaahi ibraahim la barakeeyey waxaa ka mid a duriyadiisa ilaahay ambiyu ka dhigay ambiyadii ka dambaysoo dhan waa min duriyatihi wey waa min duriyatihi ambiyaau bani israa'iil oo fara badnayd oo dhan yani kulligood yani nabi isxaaq baa dhalay nabiyullaahi muxamedna sala allahu calayhi wasalam nabi ismaaciil yani duriyadiisi weeye marka wabaaraknaa waan barakaynay عليه على إبراهيم با بركينا وعلى إسحاق إسحاقنا وان بركينا وذريته دي بان أنبياء كيالنا ومن ذريتهما ذريته دي وحكم إذا محسن إيا وظالم لنفسه قف محسن ونكسن إيمان لإيا عمل صالح له إيا وظالم من ظالم لنفسه نفتي تذلمي مبين عنه ولقد مننا على موسى وهارون وقصة دي صدحات مركز قصة موسى وهارون muuse binu cimraan iyo haaruun binu cimraan oo walaalkiis ahaa oo markaa ka weynaa nabiyullaahi muusa ilaahay rasuul ka dhigay markii ilaahay uu rasuul ka dhigay ilaahay wuxuu weydiistay oo nabiyullaahi muuse ilaahay uu ka baryey in walaalkii haaruun ilaahay uu ku ayido risaaladana uu la wadaajiyo su-aashaadiya waa kaa aqbalnay baa ilaahay yidhi rasuul baana ka dhignay haaruun walaqad manannaa waan galladaysanay waan u nicmaynay calaa muusa nabi muuse iyo wahaaruuna haaruun binnubuwati baan ugu nicmaynay wanajaynaahuma waan badbaadinay wa qowmahumaa qoomkoodii oo reer bani israa'iil min alkarbi alcadiim kurbadii weyneyd oo haysatay baan ka badbaadinay reer bani israa'iil dhib bay ku jireen fircoon ninka la yidhaahdo iyo qolada uu ka dhashay qibdiyiinta la yidhaahdo ayaa addoonsan jiray dhibaato badan bay soo mareen reer bani israa'iil marka nabiyullaahi muuse markii uu yani uu dhashay ee u weynaaday ilaahay rasuul buu ka dhigay dhibkii baa ilaahay ka bixiyey iimaankii bay qaateen ilaahay baa badbaadiyey fircoon iyo wixii la jiray qibdiyiintiina waa la halaagay marka hoggaankii iyo mulkigii iyo diintiiba ayagaa ilaahay isugu daray wey walaqad manannaa waan galladaysanay waan u nicmaynay calaa muusa nabi muuse iyo wa haaruun wanajaynaahuma waan badbaadinay muuse iyo haaruun waan badbaadinay wa qowmahumaa qoomkoodina waan badbaadinay nimankii reer banu israa'iil ay ka dhashayna muminiintaana waan badbaadinay min alkarbi alcadiim min alkarbi kurbadii baan ka badbaadinay alcadiimi ee weyneed oo waa maxay addoonsigii la addoonsanayey wiilashooda la gowracayay ayaga yacni lagu shaqaysanayay waa dhibkii ay ku jireen iyo halaagii la halaagay fircoon iyo wixii la jiray la halaagay ee badda lagu hafiyey taana ilaahay wuu ka badbaadayay oo baddaa loo kala jeexay oo iska mareen markaasaa ilaahay halaaji yani wixii kale o dhan halaagayba wa nasarnaahum waan u gargaarnay fa kaanuu waxay ahaadeen humul qaalibiin kuwa qaalib noqday noqdeen oo nabiyullaahi muuse iyo haaruun waan u gargaarnay fa kaanuu humul qaalibiin ayagoo yani laga laga tiga laga tiro badnaa laga taya badnaa oo laga xoog badnaa haddana ilaahay guushi ayagu siiyo way qaalib noqdeen wey fa kaanuu humul qaalibiin bay noqdeen wa aataynaahumaa waxaan siinay alkitaaba kitaabkii towreed ahaa baan siinay kitaabkii almustabiina caddaa ee xaqa iyo xalaasha kala cadaynayay xaaraamtii xalaasha kala cadaynaya xaq iyo baatilka kala cadaynayay kitaabkii caddaa ee mubiinka ah ee shareecada iyo wax walbaba ay ku qornayd ayaan siinay wahadaynaahumaa waan hanuuninay asiraada almustaqiima waan ku hanuuninay wa taraknaa waan yeelnay calayhimaa dushooda calaa muusa wa haaruun weeye fil aakhiriina dadkii dambeeyey ummadihii ka dambeeyena waxaan yeelnay hanaa'an jamiilan hanaa'an xasan ammaan wanaagsan ambiyadii ilaahay ee wanaagsaneed ayay ka mid ahaayeen salaamu nabadgelyo calaa muusa nabi muuse korkii ahaata wa haaruun innaa annagu kadaalika sidaasa najzi lmuxsiniin dadka wanaagsan saasaan u abaalmarinaa baa ilaahay leeyahy innahumaa muuse iyo haaruun min cibaadinaa addoommaheenay ka mid yihiin almu'miniina ee mu'miniinta awe wa ina ilyaasa la min almursaliin id qaala liqowmihi alaa tattaquun ilyaas wuxuu ka mid yahay min almursaliin min ambiyaa'i bani israa'iil buu ka mid yahay wa min sibdi haaruun nebi haaruun owlaadiisana wuu ka mid yahay iyo nasligiisi buu ka mid yahay nabi yacni ilyaas wey wa ina ilyaasa ilyaas la min almursaliina buu ka mid yahay rusushii yacni loo diray reer bani israa'iil ayuu ka mid ahaa min sibdi haaruun buu ka mid yahay owlaaddii iyo nasligii nebiyullaahi haaruun buu ka mid yahay id wakti qaala uu yidhi liqowmihi qowmkiisii alaa tattaquun qowmkiisii oo meesha yacni baclaba ka la yidhaahdo yacni waa magaalo ku taallo lubnaan ku taallo halkaasay deganaayeen halkaasaa loo diray sanam bay caabudayeen nin yacni boqor ah oo jaa'ir ah oo dulmi badan ayaa madax u ahaa sanam bay caabudayeen baka la odhan jiray ama bacla la yidhaahdo marka halkaasaa loo diray marka alaa tattaquun id qaala liqowmihi qowmkiisibu wuxuu ku yidhi nabi ilyaas alaa tattaquun ilaahay miyiina ka baqaynin ilaahay ka cabsada atadcuuna baclan atadcuuna ma waxaad caabudaysaan baclan sanamkaas yacni yaad caabudaysaan bacli waa sanam ay caabudaya markaa watadaruuna ma waxaad ka tegaysaan axsana alkhaaliqiin inta wax abuurta allihii u wanaagsanaawo allaha miyaad ka tegaysaan rabbakum rabbigiinaha wa rabba aabaa'ikum alawaliin oo markaa allaha rabbakum wa rabba aabaa'ikum alawaliin waa xabsaha sida hadda yani yani uu qorayo waa qira wey qirada laba allahu rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin allahu ilaahay rabbukum rabbigiin weeye wa rabbu aabaa'ikum aabbayaalkiin alawaliina ee horeeyena rabbigii abuuray wey atadcuuna baclan bacli miyaad caabudaysaan ood baryaysaan ood ilaahnimo ku sheegaysaan watadaruuna wa- waxaad ka tegaysaan axsana alkhaaliqiin inta wax abuurta allihii u wanaagsanaa allaha ilaahay miyaad ka tegaysaan rabbakum rabbigiinaha wa rabba aabaa'ikum alawaliin fakadabuuhu way beeniyeen nabi ilyaas way beeniyeen fainahum ayagu lamuxdaruuna kuwa naarta la gelin doono ay ka mid yihiin wey lamuxdaruun ah, kuwa naarta geli doono ayay ka mid yihiin fakadabuuhu way beeniyeen fainahum ayagu lamuxdaruun kuwa naarta gelayo ayay ka mid yihiin ilaa cibaad allah ilaahay addoomihiisii mooyaane almukhlasiina oo la doortayo xaggeenna laga doortay xumaantaa laga khalisayo dad iimaanka iyo wanaagga loo doortay bay ahaayeen waa intii raacdo rumaysay weeye ilaa cibaad allah ilaahay addoomihiisa mooyaane almukhlasiin wa taraknaa waan yeelnay calayhi calaa ilyaas fi laakhiriin salaamun calaa ilyaasiin Ah, ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala as- sano jamiil ah buu ilaahay siiyey Ah. wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin wuu nabiyullaahi ibraahim yaa ducadiisa ka mida ilaahay u weydiis lisaanu sidqin yacni waxa weeye ammaan wanaagsan asanaa xasan qofka yani waxaa ka haraysa un siira siiraduna waxaa la yidhaha qofka siiradiisu waa xayaatadiisi oo xayaatadiisi oo labaad wey marka qofka siirada wanaagsan waa xayaato daa'im uu markaa ku nool yahay. yacni wanaag baa markasta lagu sheegaya wanaag baa loo nisbaynaya wanaag baa loogu ducaynaya waka salaamu nabadgelyo calaa ilyaasiin ilyaas dushiisa allaha yeelo calaa aali yaasiinna waa la akhriyay salaamun calaa ilyaasiin nabi ilyaas dushiisa allaha yeelo innaa annagu kadaalika sidaasaa najzi lmuxsiniin najzii waan abaalmarinaynaa almuxsiniin sidaa aan ambiyada iyo dadka wan wanaagsan u abaalmarinay yaa najzi abaalmarinaynaa almuxsiniin dadka wanaagsan saasaan ku abaalmarinay innahu ilyaas min cibaadina almu'miniin addoommaheenii iimaanka qaatay ee wanaagsanaa hogaansamay buu ka mid noqday innahu asagu min cibaadina addoommaheenii buu ka mid yahay almu'miniin iimaanku yacni wanaag oo dhan iyo khayr iyo darajo oo dhan asal waxaa u ah iimaanka un yacni iimaanka waa sifada ugu weyn oo khayr oo dhan uu ka dhasho waa sifatu liimaan in qofku iimaankiisu wanaagsanaado yacni ah. wa ina luudan la min almursaliin waa markaa qisadii shanaad weeye nabi luud qisatu luud wa ina luudan luud la min almursaliina kuwii la diray buu ka mid yahay id najaynaahu wa ahlahu ajmaciin ilaa cajuuzan fi lqaabiriin nabi luud nebi ibraahim baa adeer u ahaa walaalkiis baa dhalay marka markuu asaga shaam aadayey yuu marka qoladan reer luud la yidhaahdo qowmu luud oo saduum yani magaalo la yidhahda ugu weyn dhulka ay degi jireen yani waa meeshan yani urdun iyo baxrayn dhulkan la yidhaahdo halkaasay deganaayeen oo malaasi- magaalooyin waaweyn ay ku lahayn magaalada ugu weyn saduum baa lo odhan jiray halkaasaa marka uu u dirayo yani nebi luut manu nabiyullaahi ibraahim halkaasuu u diray wa ina luudan luud la min almursaliina kuwii la diray buu ka mid yahay rusushii ilaahay soo diray reer banu israa'iil rusushoodii buu ka mid ahaa id waqti najaynaahu aan badbaadinay wa ahlahu ehelkiisi baan badbaadinay ajmaciin halaagii qoomkii ree qowmu luud lagu halaagay nimankii ficilka xun iyo faaxishada xun ku dhaqmaya ilaahay uu halaagay waa laga badbaadiyey asaga iyo ehelkiisa ilaa cajuuzan islaan waayeela mooyaane fi lkaabiriin waxay ka mid noqotay ayadu kuwa ku baaqi noqday fi lbaaqiina bilcadaab filcadaab cadaabka kuwa ku baaqi noqday ka mid noqotay nabi luud yani xaaskiisii yani laba xaas buu lahaayoo yani laba gabdhood na wuu dhalay marka islaantan la cadaabay islaan waxay ahayd diiday iimaankii diiday rasuulkana dhib ku ahaydo qowmuluud dee ficil ficil xun bay samayn jireenoo liwaad ragga ayay isticmaali jireen dumarka way isaga tageenba marka haddii ay yacni dad marti ay yimaadaan dadkoodii ayagu deganaadeede yacni wixii ayagu markaa xumaanta ku raali noqdo mooyaane dee iskuma xadgudbayaane hadday dad cusub ama dad marti ama dad socota halkaa soo maraan xumaan bay ku samaynayaan way faraxumaynayaan marka raggay faraxumayn jireen marka haddii nabiyullaahi luud ay markaa marti u timaado waxay dhihi jireen marka noo noo noo baaq marka dab bay shidi jirtay dabkaas marka markay arkaan qiiqaas baxaya markay arkaan way soo kala yaacayaan marti baa joogtay leeyihin arag baa yimid caawa ha saasay ahayd marka khiyaanada ay samaysay nabi nabi nuux yacni xaaskiisa iyo nabi luud xaaskiisa labaduba inay khiyaano sameeyeen baa ilaahay qur-aanka noogu sheegay fakhaanataahumaa khiyaanada ay la yimaadeen ma ahayn inay xumaan iyo macsiyo sameeyeen nabi xaaskiisa weligii weligeed gogol dhaaf ma samaynin baa lii nabi xaaskiisa gogol dhaaf ma samaynin khiyaanada ay la yimaadeen waxa weeye iimaankii bay diideen inay rumeeyaan marka dadkii xumaanta raacay bay markaa garab siinayeen marka oo nabi luud xaaskiisana dee qoladan ay u baaqi jirtay nabi yacni nuux xaaskiisana waxay odhan jirtay waa majnuun uu waalan yahay iskaga taga waxaa wuxuu sheegaya waxba ha dhegaysanin Ah, majnuun bay dhihi jirtay marka labadoodiiba waa la halaagay waa la halaagay de a xayla qofku hadduu iimaanka diido oo iimaanka qaadan waayo yacni nolosha uu la noolaaday ama aragtida uu arkay qofka saalixee wanaagsan ambiyada waa wax ka darajo weyn ma jiro yacni kulmidda uu la kulmay iyo aragtida uu agjooga waxba uma tarayso duuna iimaanka qaadana wey qofku markuu iimaan qaata kadib ayaa salaaxa kayrku wax u tarayaa oo markaa uu shafaaco helayaa ama wax loo qabanayaa hadduuna iimaan lahayn waxba wa ina luuda nabi luud la min almursaliin mursaliintii buu ka mid yahay id najaynaa id najaynaa id wakti najaynaahu aan badbaadinay luud baan badbaadinay wa ahlahu ahelkiisina waan badbaadinay mu'miniintii raacday baa laga wadaa ama yani waa yani ehelkiisi waa ilmihiisii wey gabdhihiisii iyo yani xaaskiisii mu'minadda ahayd iyo ajmaciina dhammaantood asaga iyo intii raacday oo ehelkiisi ahaa waan badbaadinay ilaa cajuuzan mooyaane fi lkaabiriin kuwii cadaabka ku baaqi ahaaday ka mid noqotay wey uma damarna alaakhariin uma damarnaa waan halaagnay alaakhariin nabi luud iyo ehelkiisii markaan badbaadinay waa intii iimaanka lahayde wixii kaloo dhan waan halaagnay baa ilaahay leey jibriil baa ilaahay usoo diray oo markaasoo dhulka lala qaaday qaryooyinka ay ku deganaayeen dhulkii baa lala lala qaaday markay samada ayaa loo dhaweeyey markaasaa lasoo daadiyey la soo daayey markaa kadib baa weliba haddana dhagaxyaa haddana lagu rajmiyey rajmi baa lagu sameeyey a dhagaxyo naara oo yacni si roobkii u da-ayo yaa loogu daray haddana marka waxaa la yidhaha dadka liwaadka qofku hadduu dadka liwaadka sameeyo dee culimmadu ka hadlayaan sidee baa loo xadayaa xadda caadigaa la xadayaa oo xaduzinada oo qofku yani hadduu muxsin yahay iyo hadduu yani xaddan caadigaha loo xadayaa culimada qaar waxay leeyiin maya guri dheer oo dabaqa dhelis intii la saara laga soo tuuraya yacni in la in la la dabagediyo weeye qofkii yani camalkaa sameey sida qowmuluud lagu sameeyey a halkaasaa la saaray buur dhaladeed ama guri dheer dhelis intii la saara laga soo tuuraya a saa ha ku dhinto وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وإنكم إذنكم ريما كاد هداتهم لتمرون واد مريسان عليهم على قرى قوم لوط قوم لوط يعني ماشي اللي جوها لاقي عليهم آثارته دي ماشي اللي جوها لاقي بعد مريسان مصبحين حالاتهم وهو طريقة أي شام أمر الجنين لمن كان يعني ريا قريشات نولشوا دو وحي كحرنيد يعني الشام سفر كاس بنانك اي كحرني لأن دولكن ودول اسك قفروه ماشان حجاز حرمين دولكن يعني ودول بير لما دول wax kasoo baxayaan ma marka sham iyo yaman umbay u safri jireen ah rihla ay sham u safraan iyo rihla ay yaman u safraan bay ahaan rihlatu shitaa'i wa sayf marka noloshoodu waxay ku xirnay halka marka sham way yaqaaneeno way tagi jireen yani falastiin iyo qudus iyo halka way tagi jireen markay sii marayaan maritaan bay u ahayd quraa qowmuluud way mari jireen wey way mari jireen wa innakum adinku latamuruuna waad maraysaan reer luud yacni meeshii lagu halaagay qowmu luud musbixiina xaalatiin waa berisanay habeenkii haddaad baxaan subaxii baad mari jirteen wa billeyl ama ha- habeenkii baad mari jirteen qofkii maalintii sii socday habeen buu ku aaday yani yani maxaa laga wadaa musbixiina wa billayl yani nahaaran wa leylba waa mari jirta waa wado wakti kasta aad martaan oo taqaanaan wey meesha lagu halaagay marka dadkaas la halaagay ummadaha la halaagay inaad ku cibro qaadataan baa la doonayaa yani kuwaas idinka horreeyey miyay adinka miyaad ka khayr badantihiin akufaarukum khayru min ulaa'ikum yani idinka haddaad xaqi diidaan saasumaa laydin halaagaya waa la halaagaya iyagaa lagu cabsigelinaya markaa أفلا تعقلون مينا وحقرنين وإنك إذنكم لتمرون واد مريسان عليهم على قرى قوم لوط بعد مريسان مصبحين حالاتهم كوا بريسان وبالليل هبينك بعد مريسان أفلا تعقلون مينا وحقرنين وحقرته إيمانك قاتل يعني ووحى هلاقي دواتد يدين كينا اسكا إلالية وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون كواقصة اللحاد qisaskii suuradda yani ugu dambeysay waa lix qisay ahayd oo laga qisooday yani ambiyadii ilaahay yani ku saabsanayd waa qisadii lixaad marka qisatu yuunus ee ugu dambeysay suuradda ay ku dhammaanayso wa ina yuunusa yuunus nabi yuunus la min almursaliina buu ka mid yahay rusushii lasoo diray buu ka mid yahay yani waa yani min rusuli bani israa'iil ayuu ka mid ahaa id abaqa id wakti abaqa uu dhuuntay ila alfulki almashxuun ila alfulki doonidii buu u dhuuntay oo wuu baxsaday doontii almashxuuni almamluu'i ee la buuxiyey doon yacni buuxdo oo rakaabkeedii iyo alaabteedii wax walba intii lagu raray diyaar ah oo xeebta taagan buu raacay fasaahama markaa qurco ayuu galay qurcadii buu ka qayb galay fakaana wuxuu noqday min almudxadiin kii kuwii laga qaalib noqday buu ka mid noqdayo qurcadii waa laga helay isagay ku dhacday wey isaga ayay ku dhacday faltaqamahu lxuutu wahuwa mulim nabi yuunus qoomkiisii markii uu ugu yeeray yani iimaankii ugu yeeray ayaguna yani dhulkan waxay degi jireen ciraaq bay degi jireen ayaguna oo agagaarka mawsul iyo halkaasay ayaguna deganaayeen way diideen iimaankii bay diideen marka wuxuu ku yidhi nabi yuunus haddaad iimaanka qaadan weydaan saddex maalmood kadibad waa leen halaagi doonaa muslimiinta qaarna waxay leeyihiin arbaciina bacda arbaciina yowm afartan beri kadib cadaab baa idiin imaanay ama saddex maalmood kadib cadaab baa idiin imaanay marka saddexdii maalmood baa la gaaray cadaabkii baa marka dib dhacay cadaabkii ayaa dib dhacay nabi yuunus markaa wuu carooday oo markaa qoomkooduna waxay yaqaaneen qofku hadduu wax sheego oo wixii uu sheegay ay been noqoto way dilayaan wixii uu qofku sheego waa inay run noqdaan hadduu run noqon waayo waa la dili qofka ma noolaanayo marka cadaabkii buu dib dhacay markuu dib dhacay wuxuu yidhi qoladii oo dee awalba yani ku beeninayay maxaad weji oo la hortegaysaa wixii aad u sheegtay haddii aad marka isagoon la amrin inuu haajiro ayuu iska baxay xeebta unbuu tegey doontanoo diyaara unbuu dee iska raacay doontii marka markay dhaqaaqday ee badda bartankeedii gaartay way istaagtay haddii meel kasta laga fiiriyey cilad laga fiiriyey waxba ma qabta doonta waa caadi mana soconayso marka waxaa la yidhi maxaa dhacay maxaa nagu dhacay doonta waxaa la socdaa la yidhi marka qof aabiq ah oo idan la-aan soo baxay sayidkiisii buu ka soo baxay oo asagoon la idmin oo qof dhuumasho ah yaa marka nagu dhex jiree yacni doontuna dadkaas intaasoo boqol ama kumiyaan bay wadaa waa in qofkaa la helo qofka markaan helnana waa in badda lagu tuuro dee maxaa yeele intaanoo dad ah iyo in asiga keligiis uu dhac dhinto asiga keligiisa roon marka asagaa la dilaya isagaa badda lagu tuuraya qurcaha la sameeyo marka si kaloo lagu garan kara ma jire hala qori ritaal ee qurca la sameeyey nin walba qori buu soo qaatay qorigii markii qurcadii la sameeyey nabiyullaahi yuunus qorigiisii unbaa soo baxay waa lagu celiyey haddana asagii waa lagu celi saddex jeer oo yacni dee way ka cabsanayeen yacni way markii qorigiisi soo baxay inay badda ku tuuraan see rajulka saalixee aan naqaanay dee dadka ugu fiicnaa see badda ugu ridaynaa marka isagana wuxuu leeyahy aniga weeye qofka aabiqoo soo dhuntay igu rida badda marka saddex jeer markii qurcadii soo baxday asagaa marka u diyaar garoobay oo badii isku tuuray baa le muslimiintu asagaa isku tuuray ka ilaahay wuxuu ugu talagalay malaygana loo diyaaray marka oo markaa afka u kala hayay marka calooshu u galay qoladii kale marka saasay ku tageen qoladii marka qowmu yunus qoomkii markay waxay arkeen marka saddexdii beri markii la waayey waxaa la yidhi nabi yunus hadduu joogo cadaabka inaan ka badbaadnaa laga yaaba lanna asaga bugu jooga laakiin haddii la waayo isagoo cadaabkii uu ka baxsada marka waa halaagsamaynaa wan malin marka nabi yunus waa hal- ma la arkay maya lama hayaa le cadaabkiina way arkeen calaamadiisii way timid oo cirkiib oo dhan baa intuu isu soo qabsaday caad madow baa isu soo qabsadaa la yidhi oo soo dhowaaday weliba halkan u imaaday ilaa ay waxba arki waayaan markaasay ilaahay baryeen way toobad keeneen tooba ilaahay quluubtooda ku riday marka way toobad keeneen bannaankay u baxeen yacni xoolihii xayawaankii oo dhan baa iyo awlaaddoodii baa intii la kala la kala qaaday baa bannaanka loo saaray marka xoolihii oo dhan baa isla cid neef kastoo canug lahaa canugiisii baa laga qaaday oo meel kale laga geeyay markaasuu canugiina meel ka qaylinaya hooyadii dhashayna meel ka qaylinaysa ayagoo dhanna way soo baxeen ayagoo ilaahay u hoorsanaya gacmaha oo ilaahow waan rumaynaynaa rasuulkaagina waan rumaynaynaa marka ilaahay wuu ka toobad aqbalay qoom marka cadaab yani waqtul cadaabkaas qoom toobad laga aqbalay ma jiro ilaa qowma yunus baa ilaahay qaryo iimaankeeda uu anfacay markii cadaabkii yimid oo waqtigiisi la gaaray uu anfacay ma jiro ilaa qowma yunus lamaa aamanuu kashafnaa canhu cadaab alkhizyi fi lxayaati dunya baa ilaahay marka cadaabkii baa laga waa laga dul waa laga dulqaaday ilaahay wuu u naxariistay ilaahay wuu u naxariistay marka nabiyullaahi yunus mudduu ku jiray muddooyin kala duwan baa la sheegaya afartan beri ama yacni saacado ama yani muddooyin kala duwan baa la sheegay mid kastaba ha ahaatee waktigii ilaahay ugu talagalay buu kalluunka calooshiisa ku jiray kalluun aada u weyn buu ahaa markuu laqay hoos buu la aaday badda salkeeduu la tegey dhulkuu tegey marka waa lala hadlay ilaahay wuxuu ku yidhi xabsi baan ka dhignay oo nabi muuse yani nabi yuunus calooshaada usoo gelin calooshaada u gelinay yacni waxba ma taaban karti ma aha risqan lak risqi kuuma aha waa xabsi meesha waa ku xabaasnay bas marka halkaasuu marka ilaahay wuxuu waafajiyey tasbiix inuu la yimaado kaasuu ilaahay ku baryayo laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min adaalimiin dacwatu yuunus qof kurbaysan kuma ducaysto nabigu leeyahay ilaa istajaaba allahu ducaa ilahay ducadiisa wuu aqbalaa dacwatu yuunus marka badda xeebteedaa markaa lagu soo tuuray mat ma- yacni malaa'iga ilaahay wuxuu ku amray xeebta dhig baa la yidhi, banaanka ku dhig banaanka unbaa lagu soo riday markaa isagoo dee intaas beri calool ku jiray oo dee jirkiisii oo dhan wuxuu noqday yani ilmaha markii ukunta markaa sidaa looga jebiyo farqa yani waxaa la yidhahdaa waxaan ilmahan ay dhalayaan ayaa ukun ukun buu ku dhashaa marka hore marka la jebiyo wuxuu dhalayaa asagoo uu dhalanayaa ukunta laga jebiyo asagoo dee yani biyo biyo camala meel kastaba dee a jirkiisii oo dhan uu noqday marka halkaa xeebtaa lasoo dhigay jirkiisi wuxuu u adkaysan karaa ma jiro cayayaanka iyo wax walba dee waxba tawar ma leh marka geed baa ilaahay usoo bixiyey geedkan la yidhaahdo yaq yacni min yaqdiin geedka waa geedkan bocorka la yidhaha bocor caleemo waaweyn buu leeyahay caleentiisu way qaranaysa way asturaysaa midka kale midda kale waxaa la yidhahdaa yacni geedkaas uma soo dhowaan karo cayayaankuna uma soo dhowaan karo geedkaasaa ilaahay ku hareeyey oo ku daday ugaar ugaarta yacni meel ka mid ana oo irmaan ana ilaahay uu u diyaariyo halkaa unbay markaa u tegaysaa caanaheeda halkaa unbuu naaskeeda yaa afka loo gelinayaa uu ilaa uu noolaaday dee uu soo quwadiisi iyo xooggiisi uu soo noqdo marka kadib ayaa dib loogu diray qoomkiisii u tag baa la yidhi markii kadib ay markaa ayagoo dee toobad keenay wanaagsanaaday miatu alfin ow yaziiduun baa markaa raacday qur-aanku sunu leeyahay macnaa waa ka wa ina yuunusa nabi yuunus la min almursaliina buu ka mid yahay id wakti abaqa uu dhuuntay oo uu cararay ilalfulki doontii almashxuuni almamluuyi ee la buuxiyey doontii yacni dadka rakaabka iyo alaabta laga buuxiye rarnayd fasaahama markaa wuu yacni wuu qori qurcadii buu galay iqtaraca yacni qurcadii buu ka qayb galay saahama fakaana wuxuu noqday min almudxadiin kuwa laga qaalib noqday yani asagu ku dhacay qurcada asay ku dhacday asay ku dhacday wey faltaqamahu alxuutu faltaqamahu waxaa laqay markaas alxuutu malay baa laqay walxaal huwa asagu muliimun uu yahay muliimun uu yahay mid yacni la canaantay yani wax lagula dagaalo la yimido isagoon ilaahay amrin oo yani aan lagu amrin inuu ka tago qoomkiisa ka haajir lama odhan yuu baxay markaa muliimku marka saas wey faltaqamahu lxuut malaygii baa laqay walxaal huwa asagu muliimun uu yahay mid la canaanto oo wuxuu la yimid maa yulaamu bih wax lagu lagu dagaalo ayuu la yimid wey falowlaa annahu kaana min almusabbixiin falowlaa annahu kaana inuu ahaaday yani uu ka mid ahaa min almusabbixiina ma ahaateene hadduuna musabixiinta ka mid noqonin la labisa fii badnih kalluunka calooshiisa malayga calooshiisa ku jiri lahaa oo ku nagaan lahaa ilaa yowmi yubcathuun maalinta dadka lasoo bixina ilaa qiyaama meeshaasu ku jiri lahaa laakiin waxaa ilaahay ku badbaadiyey kaana min almusabixiin kuwa ilaahay u tasbiixsado ayuu ahaa horeyna ilaahay buu u caabudayey markuu yani imtixaankaa ku dhacayna tasbiix buu markaa ku dhegay iyo inuu ilaahay baryo subxaanahu wa tacaala falowlaa annahu asagu kaana hadduusan ahaanin min almusabixiin kuwa ilaahay u tasbiixsado hadduuna ka mid noqonin oo uusa ahaadeen lalabitha wuu nagaan lahaa fii badni fii badni lxuuti buu ku nagaan lahaa ilaa yowmi yubcathuun maalinta dadka lasoo bixinayo ilaa ay laga gaaro fanabadnaahu bilcaraa'i wahuwa saqiim fanabadnaahu waan ridnay baa ilaahay leeyahy bilcaraa'i xeebta ayaan ku tuurnay xeebta banaankaan ku ridnay walxaal huwa asagu saqiimun uu yahay allahu subxaana wa tacala alam sal allahuma wsalam calaa sayidina maxamedin wala alihi wasalam